wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in tiradad ah ay u geeriyoodeen halka in ka badanna boqol kalena oo soo ritay cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay qaybo ka mid ah dalkaas inta la xaqiijiyey sagaal ruux ayaa u dhimatay cudurkan halka ay la jiifaan boqol soddon iyo lix kale kuwaas oo la dhigay xarumo caafimaad waxa uuna si gaar ah cudurkan kaga dilaacay gobolka gambeela ee dhaca galbeedka dalka itoobiya degmooyin dhowr ah oo ka tirsan dalka itoobiya ayaa lasoo werinayaa inuu kusii faafayo cudurkan waxaana laga cabsi qabaa inay kororto tirada dadka u dhimanaya xanuunka dalka itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay cudurada iyo musiibooyinka rabbaaniga ah uu allaah ku saliday dadka itoobiyaanka ah musiibooyinkaas ayaa sababay inay kumanaan ruux oo itoobiyaan ah ay ka barakacaan deegaanadii iyo degmooyinka ay deganaayeen kadib markii ay waxyeelo kasoo gaartay meelihii ay deganaayeen musiibooyinka rabbaaniga ah